bismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wa asxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu albukhaariyu raximahu allahu tacaala baabun man lam yuwaajih annaasa bilcitaab baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man lam yuwaajih qofka aan ka horgeynin annaasa dadka bilcitaabi eedda ama canaanta qofka aan dadka kala hor imaanin aan ka horgeynin qaala xadahanaa cumaru bnu xafsin wa huwa cumaru bnu xafs bni ghiyaas qaala xadahanaa abii qaala xadahanaa alacmash qaala xadahanaa muslimun can masruuqin qaalat can masruuqin qaal qaalat caaishatu caaisha waxay tidhi marka muslim ibnu subayx weeyaan muslimka can masruuqin huwa bnu ljdac qaalat caaishatu waxau yidhi caaisha waxay tidhi sanaca anabiyu sala allahu calayhi wasalama shay-an nebiga waxbuu sameeyey fatarakhasa fiihi wuu ruqsaystay shayga dhexdiisa ayuu ruqso ku qaatay fatanazaha canhu qowmun dad ayaa markaa yacnii ruqsadaas iyo waxaa nebiga sameeyey ayay iska fogeeyeen taasoo kale inay sameeyaan fabalaga dalika anabiya sala allahu calayhi wasalam nebigay gaartay arrinkaa uu gaaray fakhataba waa qudbeeyey nebiga faxamida allaha allow ammaanay uma qaala waxa uu yidhi maa baalu aqwaamin dad xaalkoodu muxuu yahay yatanazahuuna can ishayi shay iska dhowrayo asnacuhu aniga aan samaynayo fawallaahi innii la aclamuhum fawallaahi baan ku dhaartay innii aniga la aclamuhum billaah kan ugu aqoon badan alle ayaan ahay wa ashadduhum ugu darnaan badan lahu lilaahi alle khashyatan xagga cabsida shaygaas marka nebigu uu ruqsaystay riwaayadan hadda ma tilmaamin laakiin bacdi turuq oo ama yacnii riwaayaad kaleba oo xadiidka ka baxsan ayaa waxay tilmaamayaan inuu nebiga sala allahu calayhi wasalam nin u yimid markaasuu yidhi anigu waxaan soo waaberiistaa anoo janaabo qabo soonna waa rabaa yani maalintii inaan soomo aan rabo ayaan subaxeeda soo waaberiisanaya anagoo junub ah fa akhtasilu wa asuum waa qubaysanaya waana waa soomaya fa qaala markaa sidaas miyaa macnaa nebigu su-aal weydiinaya fa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu yidhi wa ana tudrikuni asalaatu wa ana junubun fa asuum aniga laftirkeyga salaada subax ayaa igu soo gasho anoo janaabo qabo waana soomaa markaasuu ninkii yidhi yaa rasuula allah innaka lasta midlanaa adiga annagoo kale ma tiid qad gafara allaahu laka maa taqadama min dembika wamaa ta'ahar dembigaagii kii hore kii dambe waa la dhaafay faqadiba rasuulu llahi sal ly salama nebigu waa carooday marka markaasuu yidhi innii arjuu an akuuna akhshaakum lilaahi wa aclamakum bimaa attaqii anigu waxaan ahay buu inuun rajaynayaa kan idinkugu cabsi badan inaan ahay alle kan idinkugu ogaal badan oo idinkugu aqoon badan waxa uu ku cabsanayana waa anigu yidhi marka haddaan anigii samaynaayo sidaas idinku waxaad isaga dhowrtaan ma leh waa macna shayga marka la ruqseeyey oo nebigu uu ruqsaystay arrinkaas inuu ahaa ayaa laga yaabaa oo riwaayadaas marka ay fasirayso ayb markii marka uu arkay arrinkaa nebigu waa ka carooday markaasuu sida yidhi tarjamada marka iyo xadiidka meesha ay iska mudaabaqaynayaan waxay tahay maa baalu aqwaamin nebiga ninkii warkaas yidhi wejiga kama saarin ee wuxuu yidhi maa baalu aqwaamin war dad xaalkoodu waa maxay waxaasay waxaas samaynayaan ninkii waxaas sameeyey wejiga eedda kama saarin ee bal wuxuu yidhi maa baalu aqwaamin dad maxay xaalkoodu muxuu yahay waxaa iyo waxaa iyo waxaas samaynayaan marka ninkii dadka laguma dhex ceebaynin mana lagu hor canaananin wejigiisa marka canaantii waa bixiyey sifo caamana waa u bixiyey maadaama uu sifo caama uu u bixiyey intaas ku filan marka qaala xadaanaa cabdaanu huwa cabdullaahi bnu cuhmaan qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak qaala akhbaranaa shucbatu can qataadata qaala samictu cabdallaahi huwa bnu abi cutbata mawla anasin can abi saciidin alkhudriyi qaal kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu ahaa ashadda xayaa'an mid darnaan badan xagga xishoodka min alcadraa'i gabadha bikaarada ah fii khidrihaa oo qolkeeda ku jirto weliba isaga ka xishood badnaa fa idaa ra'aa haddii uu arko shay-an wax yakrahuhu ou nacaayo carafnaahu fii wejhihi wejigiisaan ka gara jirnay shay uu nacaayo marka uu arkana wejigan ka garan jirnayba waxaa inuu dhibsanayo markaa meesha waxaa laga qaadanaya inuunan heer uu dad eedeeyo oo wejiga ka saaro eed iyo maba la gaari jirin tarjamada iyo xadiidku marka meesha ay iska mudaabaqaynayan tan dambena waa meeshaas wuxuu yidhi marka wa fi lxadiidi alxahu cala aliqtidaa'i binnabiyi sala allahu calayhi wasalam xadiidka waxaa laga qaadanaya in nebiga lagu daydo wadammu tacamuqi xeel dheeraan gunta lasii gaaro in layska ilaaliyo oo ama arrintaa in la daminayo watanazuhu cani lmubaaxi iyo shayga mubaax oo layska dheereeyo oo la diido wa xusnu lcishrati iyo wanaag in layskula dhaqmo cinda almawcidati waanada agteeda waalinkaari iyo marka munkarka la reebayo iyo wataladufu fii daalika iyo arrinkaa in layskugu dhimriyo leanna qofka inaan wejiga laga saarin oo si kale loogu sheego isaguna uu fahmayo maqsuudkana lagu gudan karo saasaa wanaagsan wataladufu fii daalika marka arrinkaa taladufaa ku jiro asalkuna sidaas ayuu yahay ayb marmar marka way dhici kartaa asalkaas laga baxo oo qofka wejiga eedda loo saarayo laakiin ma badna mararkaas oo kale waa haddii loo baahdo baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man akfara qofkii gaalaysiiyey akhaahu walaalkiis bigayri ta'wiilin ta'wiil la-aan fa huwa kamaa qaala waa soo u yidhi meel ma dhacaysaa laga wadaa ama kaasaa noqonaya gaal haddii uunan ahaynna isagay kusoo noqonaya fa huwa kamaa qaala macnaheedu sidaas tarjamada marka bigayri ta'wiilin buu yidhi ta'wiil haddii marka uu u yidhaahdo yacnii ta'wiilkuna baabab baab danbuu ku keeni doonaa ninkan camal min acmaali alkufri ayuu sameeyey cudurdaar iyo maanic inuu leeyahay waa ka qarsoonaatay oo ma oga gaalnimadiibuu ku tuuray ma ahanna xaqiiqatan gaal markaas ma ku soo laabanaysa ninkan maxaa yeelay ta'wiil iyo ijtihaad ayuu u yeelay ta'wiilna qof walbaa saa'iq uma aha ayb ama ijtihaadku qof walba saa'iq uma ahano uma bannaana ninkii aqoon lahoo isagu markaa yacnii ijtihaadi karo ayuu saa'iq u yahay ayb marka bigayri ta'wiilintaas waa qeyd oo waxaa baxaya haddii uu ta'wiil ku gaalaysiiyo ma ku soo laabanaysa isaga waa ka badbaada arrintaa dhibaatadeeda laakiin haddii bigayri ta'wiilin waa iska jeclaaday tacasub dartiis nacayb hawo ayuu u yidhi gaal waa ku soo noqonaysaa hadduusan kaas gaal ahayn qaala xadaanii muxamadu wa axmed bnu saciidin qaala xadaanaa cuثmaan bnu cumar qaala akhbaranaa caliy bn اlmubaarak can yaxya bni abi kahiiri wa huwa alyamaamiyu can abi salmة can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaal idaa qaala arajulu qofku hadduu yidhaha liakhiihi walaalkiis arajul meeshaan marka wax mafhuuma male qof unbaa laga wadaa naag ama nin waxay doonta ha ahaato qofku qofku haddii uu walaalkiis ku yidhaahdo yaa kaafiru iska dhaaf buug waay buug waay iska daa buug waay iska dhaaf iska daadaa idaa qaala arajulu qofku haddii uu yidhaah liakhiihi walaalkiis yaa kaafiru gaal yahow hadduu sidaa yidhaahdo faqad baaa bihi axaduhumaa midkood unbaa faqad baaa bihi axaduhumaa midkood ayaa la noqonayo kelmaddaas kii la yidhi ama midkii wax yidhi labada mid unbaa la laabanayo kelmaddaas meel bannaana ma dhacayso wqaala cikrimatu bnu camaar can yaxyaa can cabdillaahi bni yaziida anahu samica abaa salama anahu samica abaa hurayrata can اnabiyi sala allahu alayhi wasalam qaala xadaanaa ismaaciilu huwa bnu abi uways qaala xadaanii malikun can cabdillaahi bni dinaar can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula اllahi sala allahu alayhi wasalama qaal ayumaa rajulin ninkii ahoo qaala liakhiihi walaalkiis ku yidhaahda yaa kaafiru gaal yahow faqad baaa bihaa axaduhumaa midkood ayaa la soo noqonayo qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata atabudakiyu qaala xadaanaa wuhaybun huwa bnu khaalid albasriyu qaala xadaanaa ayuubu huwa bnu abi tamiimata asakhtiyaaniy can abi qilaabata can haabit bni daxaak can اnabiyi sala allahu alayhi wasalama qaal man xalafa qofkii dhaarto bimillatin diin gayri lislaami aan islaamkii ahayn kaadiban isagoo been sheegaya fahuwa kamaa qaala waa suu u yidhi aduu yidhaha maalan yahuudiyaan ahay waxaas haddaan sameeyo waa samayna haddana waa khatar dadka hadda waa caadaysteen arrintaas gaal ayaan ahay diintan ka baxaa haddii aan waxaay waxaa sameeyo ama waxaas haddaan sameeyey diintanba ka baxay waana sameeyey de waxa oo inuu been sheegayana waa is og yahay fahuwa kamaa qaala waa siduu u yidhi laanna adoo og inaad been sheegaysa haddaad tiraa waxaas haddaan sameeyey diintanba ka baxay aadna samaysay fahuwa kamaa qaal waman qatala nafsahu qofkii nafsadiisa dilo bishayin shay ku dilo cudiba bihi isaga shaygaasaa lagu cadaabayaa fii naari jahannama jahannamo dhexdeeda wa lacnu lmu'mini qofka mu'minka lacnadiisa ka qatlihi dilkiisoo kalawa oo qof muslima inaad lacnad ku tuurto waxay la mid tahay inaad dishay oo kale waman ramaa mu'minan mu'min qofkii ku tuuro bikufrin gaalnimo fa huwa ka qatlihi waa dilkiisoo kale haddaad qof mu'mina tiraa gaal waa dishay leanna markaaad gaal tiraahdo waxaa ka dhalanayso dhiiggiisu waa hadur waxaa ka dhalanayo axkaam aada u fara badan oo naagtiisa inay ka furan tahay oo hadduu dhinto inaan la dhexlaynin oo axkaam aada u badan baa ka dhalanayso marka ninka aad tiraahdo gaal waa ninaad dishay oo kale waa khatar marka ayb marka wuxuu leeyahay qaala bnu bataal kuntu as'alu lmuhallaba muhallab ayaan su-aali jiray kaiiran can hada alxadiidi xadiidkan lisucuubatihi adkaantiisa darteed fayujiibunii biajwibatin mukhtalifatin ayuu iigu jawaabayey walmacnaa waaxidun macnuhuna ou mid yahay qaala wuxuu yidhi qowluhu fahuwa kamaa qaal yacnii fahuwa kaadibun laa kaafirun waa beenlow gaal maaha ilaa annahu lamaa tacamada alkadiba aladii xalafa calayhi waltasama almillata alatii xalafa biha qaala calayhi asalaam fahuwa kamaa qaal ayb midaan horeu marka macnaynayaa kitaabulimaan wanuduur iyo meelahaasna waa ku imaan doontaa baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan man lam yara qofkaan u arkin ikfaara man qof gaalaysiintiis qaala yidhi daalika kaagaas yidhi muta'awilan isagoo ta'wiilsanaya ow jaahilan ama isagoo jaahil ah oo aan xukunkaas garanaynin xukunkiibuu ka jaahil yahay ama waa muta'awil sidaa darteed buu u yidhi qofkan gaal qofkaas yacni qofka aan u arkin inuu arrinkaa ku gaaloobayo wa qaala cumaru lixaatib ibni abi baltacata ayuu wuxuu ku yidhi markii warqadda uu qoray reer maka uu u qoray innahu naafaqa rasuul allow ninkaani waa munaafaqoobay uurka ayuu gaalnimo ka qabaa waana soo baxday waa tana fa qaala anabiyu sala allahu calayhi wasalama nabigu wuxuu yidhi wamaa yudriika maxaa ku ogeysiiyey lacala allaha qad iطalaca ilaa ahli badrin faqaala qad gafartu lakum xadiidku waa soo marnay hadda qasadkiisu ama shaahidku waxaa weeyaan cumar wuxuu gaalaysiiyey xaatib ibn abi baltaca lianna inahu naafaqa munaafiqnimadii gaalnimada ahayduu ka wadaa rasuul allow idaa-an qoorta ka gooyay ninkan waa munaafiqoobe buuyb bacdi riwaayaatna waxay leeyihiin inahu qad kafar ayb laakiin cumar muxuu ku gaalaysiiyey ta'wiil lianna ficil gaalnimo aqbali karo yacni ay suuragal ficil ku ah gaalnimo gaalnimona aan noqonaynin noqo karana ayuu ku dhacay maadaama ixtimaalkaas uu jiro cumar ixtimaalkii labadii ixtimaal mid ka mida ayuu ku laasimiyey oo dush uga tuuray rasuulkana ma dhihin war arrintan laguma kufriyo kufrina maaha ma dhihine macno kale u tilmaamayoo nebigu sala allahu calayh waali wasalama ama maanic kufrigii ka manciyey ayaa ku qumay oo uu kufriga uga baaqday sidaan hore usoo marnay kitaabu tafsiir ugu soo marnay oo maanicaasna uu ahaa inuu islahaa mar walba ilaahay nebigiisa waa u gargaara kollaba oo arrintan aad samaynayso waxba kama hadlaynayso islahaa dayb ama isagii yacnii inaynan gaalnimo ka ahayn ayaa caddaatay oo cumar laakiin aan u caddaanin bina'an calaa daalika ayaa marka cumar uu u gaalaysiiyey xaatib xaatibna fi lxaqiiqa gaal ma uunan ahayn oo nebigaaba caddeeyey salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka cumar maxay ugu soo noqon weysay kelmadda marka ilaa hore waxaan u soo marnay ninkii qof yiraa gaal faqad baa'a biha axaduhumaa waa muta'awil muta'awil weeyaano maxaa yeelay hadalkan uu dhahaayo meel cidlaa kama keenin isaga laftirkiisa waa ficil kufri keeni karo ninkan marka inaynan kaafir ounan ku noqonaynin iyo in kalena waa ka qarsoonaatay isaga ma uunan ogeyn macduur marka saas marka tii horena bikayri ta'wiilin uu yidhi tarjamadii hore midaanna wuxuu yidhi muta'awilan labada tarjamo marka waa iskeenayna kitaabu istitaabati almurtadiinna wuxuu ku keeni doonaa baabu maa jaaa fi lmuta'awiliin qisadan cumar iyo ayuuna keeni doonaa qaala xadaanaa muxamed bnu cabaad qaala xadaanaa muxamed bnu xodin dhig qaala xadaanaa muxamed bnu cabaadata kitaabka taqriibkay ahay qaala xadaanaa muxamed bnu cabaadata qaala akhbaranaa yaziidu qaala akhbaranaa sulaymu qaala xadaanaa camru bnu diinaar qaala xadaanaa jaabiru bnu cabdillaahi ana mucaada bna jabalin radia allahu canhu kaana yusalii maca anabiyi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayuu la tukanaayey uma yaatii qowmahu qowmkiisa u tegaayey fayusallii bihim asalaata salaada ayuu tujinaayey faqara'a bihim albaqarata baqara ayuu ku aqriyey salaada ku tujiyey qaala wuxuu yidhi fatajawaza rajulun ninbaa soo gaabsaday salaadiisa fasallaa salaatan khafiifatan salaad fudud ayuu tukaday intuu ka goostay mucaad mucaad fabalaga daalika mucaadan arrinkaa mucaad ayuu gaaray faqaala wuxuu yidhi mucaad innahu munaafiqun ninkaas salaada goostay waa munaafiq fabalaga daalika arajula arrinkaas ninkiibuu gaaray faata nabiya sala allahu calayhi wasalam nebiguu u yimid faqaala yaa rasuula allah innaa qowmun annaga dad ayaan nahay nacmalu biaydiina dad gacmahooda ku shaqaystaan nahay wanasqii binawaadixinaa waxaan ku dhaansannaa owrteenna dhaanka ah biyaha iyo yacnii waxaan ku dhaansannaa oon waa soo aroorannaa biyaha waxaan ku soo aroorannaa awrteenna oo dad marka beero falo oo awrta ku dhaansado oo shaqadoodu adag taanna wa anna mucaadan sallaa bina albaarixata mucaad xalay ayuuna tujiyey fa qara'a albaqarata baqara ayuu aqriyey fatajawaztu anugaan soo gaabsado salaaddii gaaraan u tukaday fa zacama wuxuu ku andacooday annii munaafiqun inaan ahay faqaala anabiyu sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu yidhi yaa mucaadu mucaadu waa fataanun anta adiga mid dadka fidnaynaya miyaa tahay talaatan saddex jeer iqra' washamsi waduxaaha wasabbix isma rabbika alaclaa wanaxwaha maxalu shaahidkana marka inahu munaafiqun inahu naa waxaa weeyaan meeshaas mucaad uu yidhi inahu munaafiqun isagoo saa yidhi maadaama uu muta'awil ahaa waa loo cudur daaray ayb mxamed bnu cabaadata صaxiix bifatxi اlcayni wاlmuwaxadati اlmukafafa alwaasitiy saduuq faadil min alxaadiyata cashar yah haddii marka dabaqa alxaadiya cashara waa dadkii yaryaraayo shuyuukhda bukhaariyo yaryar tarjamada marka faqaala inahu munaafiqunta meeshaas aa laga rabaa qala xadaanii isxaaqu qaala akhbaranaa abulmugiira qaala xadaana alawsaaciyu qaala xadaana azuhriyu can xumaydin wahuwa xumayd bn cabdiraxmaan bni cawf can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama man xalafa minkum qofkii idinka idinka mid ee dhaarto faqaala fii xalifihi dhaartiisa ku yidhaahdo billaati waalcuzaa falyaqul ha yihaa laa ilaaha ila allah waman qaala lisaaxibihi saaxibkiisa qofkii ku yidhaha tacaala kaalay u qaamirka aan kula qamaartame falyatasadaq waxa sadaqayso leanna ninka dhahaya kaala aan qamaar ciyaarnay macnaha waxuu rabaa qofkan maalkiisa inuu baatil ku qaato ama maalkiisa inuu baatil ku bixiyo ha ka towbad keeno towbadiisana waxaa ka mida inuu maalkiisa sadaqa ku bixiyo ayb tarjamadana marka man xalafa minkum faqaala fii xalifihi biاllaati wاlcuzaa falyaqul laa ilaha ila allah muxuu sidaa u dhahaana khashyata an yastadiima xaaluhu calaa maa qaala fayukhsha calayhi min xubuuqi camalihi fima nataqa bihi min kalimati اlkufri bacda aliimaan ayb wainama fiihi tacliimu man nasiya ow jahila faxalafa bidalika qofkii marka iloobo oo bilaati walcuzaa iyo dhaho ha u degdego wax kafaara u noqon karoo kelimatu towxiidkii ha ku dhawaaqo ayb qaala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa laythun can naaficin can ibni cumar radia allaahu canhu anahu adraka cumara bna alkhadaab ayuu soo gaaray fii rakbin safar isagoo ku dhex jiro wa huwa yaxlifu biabiihi isagoo ku dhaaranaya aabbihiis fanaadaahum rasuulu llahi sal ll ly slam nebiga waa u dhawaaqay alaa ina allaha yanhaakum alla wuu idinka reebayaa an taxlifuu biaabaa'ikum aabbayaalkiin inaad ku dhaarataan faman kaana xaalifan falyaxlif billaah wa ilaa falyasmut ninkii dhaaranaya allaha ku dhaarto ama iska aamuso tarjamaduna waxay tahay cumar intuunan ogaanin ilaahay keyrkiis in lagu dhaartaa inay kufri tahay inta uusan ogaanin ka hor markuu ku dhaartay aabbiaabihii uu ku dhaartay lama gaalaysiinin marka ow jaahilan taas waa mar qofka isagoo jaahil arrinkaa haddii uu ku dhaco arrinkaa kufriba hayska ahaadee ma la kufri siinayo ayb qofka marka muta'awilka ama jaahilka ah jahliga ku yani ugu dhaco shay macduur weeyaan waana maanic lianna cumar qabla an yaclama hada alxukma lama dhihin nebigu waa islaamkii kusoo laaba oo hadda soo islaamaya lama dhihin gaalnimadii xugul lagama dhalinin keliya waxaa la yidhi maya ninkii dhaaranaayo allaha ku dhaarta haddii kale ha aamuso xadiid kalena wuxuu ahaa man xalafa bigayri illaahi faqad ashraka faqad ashraka ninkii ilaahay keyrkii ku dhaarto shirki buu ku dhacay macnahaasu ishaaray wa qasada bidikrihi huna alishaarata ila maa warada fi bacdi turuqihi man xalafa bigayri illaahi faqad ashrak lakin lama kaana xalifu cumara bidalika qabla an yasmaca annahya kaana macduura fima sanaca falidalika اqtasara calى nahyihi walam yu'aakhidhu bidalika liannahu ta'awala ana xaqa abiihi calayhi yqtadii an yastaxiqa an yaxlifa bihi fabayana الnabiyu sal ly salam ana allaha laa yuxibu licabdihi an yaxlifa bigayrihi yani gaalnimadii iyo looma qabaninoo jahligaasaa loogu cudur daaray maadaama arrintaa xukunkeeda uunan ogeyn marka qof hadduu ku dhaco shay kufri ah cilmigeedana uunan lahayn inay gaalnimo tahayna uunan ogeyn taqsiir oo waxbarashada uu ku gabood falayna aynan jirin waa macduur macduurun bijahlihi baabu maa yajuusu min algadabi washiddati liamri illaahi tacaala baabu bayaani maa kii caddayntiisiibu u baab yahay yajuusu bannaan oo min algadabi caro iyo washiddati ad adkaan liamri illaahi ilaahay amarkiisa lagu ad adkaado ayuu u baab yahay maadaama aan soo marnay sabarka nebiga sal ll ly slam sabarkiisa iyo sabarka in la ammaanay haddana sabarka ma diidaayo in lagu ad adkaado arrimaha diiniga tarjamadan marka macnahaas u keensaday wa qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi jaahid ilkufaara waalmunaafiqiina waqlud calayhim yani gaalada la jihaad iyo munaafiqiinta waqlud calayhim ku ad adkaw marka waa ad adkaansho la ammaanay waaba lays amraaba marka sabarka ma diidaayo hilda fii amri illaah qaala xadahanaa yasaratu bnu safwaana qaala xadahanaa ibraahiimu ayb yasara fiiri ayb ya qala xadaanaa yasaratu bnu safwaana qaala xadaanaa ibraahimu can الzuhriyi can اlqaasimi can caaishaةa radia allahu canha qaalat dakla calaya الnabiyu salى اllahu alayhi wasalam nebigaa iisoo galay oo fi lbeyti qiraamun fiihi suwar iyadoo guriga uu yaallo gandoob ama meel waab oo daah masawiro ku yaallo aan u yeelay fatalawana wajhuhu wejigiisa waa midaboobay uma tanaawala sitra dabadeed wuxuu soo qabsaday daahi fahatakahu waa googooye wa qaalat waxay tihi qaala nabiyu sal ly salam min ashaddi innaasi cadaaban yowma alqiyaamah kuwa ugu darnaan badan maalinta qiyaamaha cadaabka aladiina yusawiruuna haadihi suwar waa kuwa masawiradan yani sawiro xadiidkanna waa soo marnay yasaratu bifatxi awalihi walmuhmalah ya-da iyo siinka oo la kordhigaa yasaratu bnu safwaan ayb ibni jamiil allakhmi addimashqiyu hiqat min sigaari taasica kanna marka shuyuuqdiisa waaweynuu ku jiraa dabcan yasara marka dabdigan ka rabnaa yasara iyo busra waa isku ekaanaya ayb qala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa yaxyaa huwa bnu saciidin alqaطaan can ismaaciila bni abi khaalidin qaala xadaanaa qays bnu abi xaazimi can abi mascuudi radia allahu canhu qaal ataa rajulun inabiya sala allahu alayhi wasalama nin baa nebigu yimid faqaala wuxuu yihi innii laa ta'akharu can salaati alghadaa aniga salaada subax waa ka soo daahaa min ajli fulaanin hebel dartiis mima yutiilu min ajli maa kii dartiis yutiilu ou dheeraynayo binaa annaga uu nagu dheeraynayo qaala wuxuu yidhi famaa ra'aytu ma aanan arkin rasuula allahi sal ly slam nebiga qadu weligay ashadda darnaan badan gadaban xagga carada fii mawcidatin waano minhu isaga ka darnaan badan ma aanan arkin yowmaidin maalinkaas qaala wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi yaa ayuha nnaas dadow ina minkum munafiriin waxaa idinka mida kuwa dadka kale eryaayo cibaadada iyo ka eryaayo fa ayukum kiinii oo maa sallaa binnaasi maada waa zaa'idowa ay fa ayukum sallaa binnaasi kiinii oo dadka tujinaayo falyatajawaz ha soo gaabsado fa ina fiihim almariida waalkabiira wadalxaaja xadiidkanna kitaabu salaahan kusoo dhaafnay maxalushaahidkiisa hadda waxay tahay nebigu inuu carooday mar haddii mar haddii diinka ay dhacayso dadka in laga kaxaynayo oo tasarufaadka qaarkood dadka diinta looga kala eryaayo nebiga aada uga carooday arrintaas ayb marka dadka camalkooda iyo qowl aqwaashooda iyo yacnii carabkooda iyo addimahooda inay uga baabi'iyaan inay dadka diinka uga eryaan ma aha qaala xadaanaa muusa bnu ismaaciil wahuwa abu salamata atabudakiyu qaala xadaanaa juwayriyat huwa bnu asmaa can naaficin can cabdillaahi juwayriya haddii hadda kan laga fiiri tegay intee laga fiirina qeybta naagaha mase qeybta nimanka qeybtee laga fiirina juwayriya yah maxaa looga feerana juwayriya ma ta a u dambayse yah magac nin wa juwayriyatu bnu asmaa isaga iyo iyo aabbihiis laba magacoo magacyo naageed magac naageedna noqon karay qabaan juwayriyatu bnu asmaa ayaa la yidhaha juwayriya iyo asmaa labadaba ninna waa lagu magacaabaa naagna waa lagu magacaaba can naaficin can cabdillaahi radia allaahu canhu qaal bayna annabiyu sala allahu calayhi wasalama xilli nabiga yusallii uu tukanayey ra'aa fii qiblati lmasjidi masaajidka qibladiisuu ku arkay nukhaamatan ayuu ku arkay xaaka ayuu ku arkay masaajidka faxakahaa biyadihi gacantiisuu ku xogay fatagayada waa carooday aad buu u carooday maxalushaahidkana meesha uma qaala wuxuu yidhi ina axadakum midkiin idaa kaana fi salaati haddii uu yahay fa ina allaha alle xiyaala wejhii wejigiisa hortiisu ahaaday waa soo marnay xadiidkan macnihiisa kitaabu salaahan kusoo marnay iyo baxdigii ibnu rajab falaa yatanakhamanna iyounan u xaakoonin xiyaala wejhii wejigiisa hortiisa fi salaati salaada dhexdeeda qala xadaanaa muxamadu qaala xadaanaa ismaaciil bnu jacfarin qaala akhbaranaa rabiicatu bnu abi cabdiraxmaan can yaziida mawla lmunbacif can zayd bni khaalidin aljuhaniyi ana rajula sa'la rasuula اllahi sal ly slam can alluqaطati baadiduu su'aalay faqaala carifhaa sanatan uma acrif wikaa'aha wa cifaasaha uma uma istanfiq bihaa nafaqayso fain jaaa rabuhaa qofkii iska lahaa hadduu yimaado faaddihaa u gudo qaala yaa rasuula allah fadaalat lghanam qaala khudhaa fainamaa hiya laka ow liakhiika ow lidi'bi qaala yaa rasuula allah fadaalat libil qaala fagadiba rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waa carooday xata axmarat wajnataahu ilaa labadiisa goon ay guduuteen aw ixmara wajhuhu uma qaala maa laka walahaa macahaa xidaa'uha wa siqaa'uha xataa yalqaaha rabbuhaa xadiidkan kitaabu luqad aan kusoo marnay maxalu shaahidka faqadiba rasuulu llaahi wa qaala almakiyu wa huwa almakiyu bnu ibraahim abu sakan qaala xadaanaa cabdullaahi bnu saciid xaa waxadaanii muxamed bnu ziyaadin qaala xadaanaa muxamed bnu jacfarin qaala xadaanaa cabdullaahi bnu saciid sanadna waaayb ayb cabdullaahi bnu saciida labada sanadba oo isaga soo dhaca qaala xadaanii saalimu abunadri mawla cumara bni cubayd illaahi can busri bni saciidi can zayd bni haabitin radia allahu canhu qaal ixtajara rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama nebiga qol ayuu samaystay xujayratan qol yar ayuu samaystay waab yar buu samaystay masaajidka mukhasafatan caw laga sameeyey caw ama yacni farqaha geetimireedka laantiisa faraqyadeeda laga sameeyey fakharaja rasuulu llahi sal ly salama yusallii fiiha nabiga waa soo baxay isagoo meeshaa dhexdeeda ku tukanayo fatatabbaca ilayhi rijaalun rag ayaa raacraacay oo salaadiisa la tukaday wa jaa-uu yusalluuna bisalaatihi way yimaadeen isagoo iyagoo salaadiisa ku tukanayo uma jaa-uu leylatan faxadaruu wa abdaa rasuulu llahi sala ly salam canhum nebiga waa ka soo daahay falam yakruj ilayhim farafacuu aswaatahum waxasabuu lbaaba albaabkay dhagaxeeyeen codkooday kor u qaadeen inay joogaan oo kale fakharaja ilayhim muqdaban nebiga waa usoo baxay isagoo la carageliyey meeshan waa maxalu shaahidka tasarufkoodaas iyo ficilkoodaas ayuu nebiga ka carooday fa qaala lahum rasuulu llahi sal ly salam maa zaala bikum saniicukum xataa danantu annahu sayuktabu calaykum ma uunan ka zuulin kaas inuu yahay waxa aad samaynaysaan xataa danantu ilaa aan maleeyey annahu sayuktabu calaykum in laydinku farad yeeli doono salaatuleylka facalaykum bisalaati fii buyuutikum salaad ogaada oo laasima aada guryihiinna ku tukataan fa ina khayra salaati almar-i fii beytihi qofka salaadiisa khayrkeeda midda ugu khayr badan fii beytihi midda uu ku tukado gurigiisa waa ila salaata almaktuubata midda faradka maahane ayb tarjamadanna marka waa meeshaas caradaa nebiga uu carooday baabu lxadari min algadab baabu bayaani alxadari digtoonidii in laga digtoonaado caddaynteedii buu u baab yahay min algadabi caro laga digtoonaado caradii marka hadday tahay idaa kaanat liamri illaah ha hadday tahay arrin adduunyo iyo in layska dhaafaa fiican laga digtoonaado liqowli illaahi tacaala waladiina yajtanibuuna kabaa'ira alithmi walfawaaxish wa idaa maa gadibuu hum yakfiruun waidaa maa gadibuu ay waidaa gadibuu hadday caroodaan hum yakfiruun waa dhaafaan waa dhaafaan macnaheedu maxay tahay ma caroonayaan way caradii baa marka inay xun tahaa meesha laga tilmaamo ayb maada idaada dhacda gadaasheedana waa zaa'ida yaa saaxibii xaashiyadan xaashiyadan qadriga odaadka iska leh yaa qaacido yar kusoo koobay wuxuu yidhi yaa saaxibii khud faa'idah maa bacda idaa zaa'ida faa'iido qaaduu yidhi maa bacda idaa maa oo idaa gadaasheeda dhacday zaa'idatun le waayo waa zaa'ida way wa idaa maa gadibuu ay wa idaa gadibuu hum yakfiruun maadan marka laakiin qur-aanka markay ku jirto icraab ahaane saas iska tahay ma ahane laakiin cilmulmacaaniga macnay ku fadhisaa cilmulmacaaniga macnay ku fadhisaayo icraabta naxwiga ayaa zaa'ida layska dhahayaa wa qowlihi caza wajalla aladiina yunfiquuna fi alsaraa'i waaldaraa'i waalkaadimiina algayd carada kuwa caburiyo oo demiyo carada deminteeda marka waxaa laga dhigay wax fiican cagsigeeda marka waa inay xun tahay oo caradii in la kiciyo qaala xadaanaa cabdulaahi bnu yuusuf wahuwa tinisiyu qaala akhbaranaa malikun can ibni shihaabin can saciid bni lmusayab can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu alayh wali wasalama qaala laysa shadiidu bisuracati layse shadiidu midka xoogga badan ma aha bisuracati midka dadka legdo hadii legdin laysku baxo midka dadka dhulka dhiga ma aha bisuracati waxay u shaqlan tahay bidami saadi wa fatxi raa haddaad tidhaahdid bisurcati oo aada raada reebto cagsi waay macno cagsi ah ka soo baxayo bisurcati waa ninka la legdo waay isaga mar kasto kanaan waxba taraynin oo dhulka la dhigaya waaye kaasa surca dadka qaar waxaa arkeen laysa shadiidu bisurca ay u akrinayaan macnihii nebiga uu u wado macno ka duwanaa soo baxayo ninka shadiidka ah ee xoogga badan maahan midka dadka ay legdaan mar kasta ee kaas inuunan ahayn waaba loo jeedaaye meedaa lagu qaldamaa taas meeshay kugu taallaa sharxa bisuracati ra-da haddaad kor dhigta laakiin waa midka isaga dadka legdowa kaas marka shadiid idinku kaasaa u taqaanaan laakiin kaas maaha alladii midka waaye inama shadiidu ninka adag alladii kan kii weeyaan yamliku nafsahu nafsadiisa hananaaya cinda algadabi carada agteeda marka uu caraysan yahay midka nafsadiisa hanan karo kaasaa shadiid ah ayb marka caradii oo uu celiyo ayaa ammaan uu ku mutaystay marka caradu inay xun tahay qال xdثna cثman بن abi شhybة qال xdثna جrيr عن الأعmش عن عdي بن hاaبt qال xdثna سlayman بن surd qal stb rajulaani laba nin qaala اstb rajulaani laba nin ayaa iscaayeen cinda النabiy sal اه ly slam nabiga agtiisa wanaxnu cindahu anagu agtiisa joogno wanaxnu anaguna cindahu agtiisa juluusun anahay kuwa fadhiyo wa axaduhumaa labada nin midkoodna yasubu saaxibahu ou caynayo saaxibkiisa muqdaban la carageliyey qad ixmara wajhuhu wejigiisana ou gaduutay faqaala nabiyu sala allahu calayhi wasalama innii la aclamu kalimatan ayaan garanayaa low qaalahaa hadduu yidhaa ladahaba canhu maa yajid waxaan uu dareemaayo uu ka tegaayo low qaala hadduu yidhaha acuudu billaahi min ashaytaani arajiim saa hadduu dhehi lahaa caradan waa ka baabi'i lahay iyo waxaan uu dareemayo faqaaluu lirajuli ninkii waxay ku yidhaahdeen alaa tasmacu maa yaquulu nabiyu sal ly salam nabiga wuxuu dhahaya miyaadan maqlaynin nin yahow qaala wuxuu yidhi ninkii innii anigu lastu bimajnuunin aniga ma waalni buui nin waalan maahi in jinni qabo ma ahi buu yidhi caradii baa weli ku jirta rasuulka wuxuu ku dhahaya miyaadan maqlaynin ani ma waalni buu leeyahay carada waxaa la yidhahdaa tasarufaad waxay leedahay aad u daran oo qofku haddii caradu ay ka ba'do markuu dib u fakero oo isla yaabaya qال xdثnي yaحyى بن yusf qal akhbarna abu bakri huwa bnu cayaash shucba shucbaha qaariga ah caasim ka wariye can abi xasiini can abi saalixi can abi hurayrata radia allahu canhu ana rajula qaala lلnabiy sal ly slam awsinii nin baa nebiga wuxuu ku yidhi ii dardaaran qaala laa taqdab ha caroonin ayuu yidhi faradada miraaran dhowr jeer buu ku celceliyey qaala laa taqdab ha caroonin ha caroonin marka macnaheedu laba macnay ixtimaalaysaa macnaa caro asbaabteeda ha la imaanin ama inay tahay haddii aada carooto caradii ha dhaqan gelin labadaas macnood intaasayna culammadu aada u sheeg sheegaan baabu lxayaa'i xishoodkii ama sariigtii caddaynteediibuu u baab yahay qaala xadahanaa aadamu qaala xadahanaa shucbatu can qataadata can abi sawaar alcadawiy ayb ismuhu xurayd qaala samictu cimraana bna xusaynin ayaan maqlay qaala qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi alxayaau laa ya'tii ilaa bikhayrin xishoodka lama yimaado shay ilaa bikhayrin unbuu la yimaadaa khayr unbuu la imaadaa xishoodka faqaala bushayru bnu kacbin bushayru bnu kacab ayaa wuxuu yidhi maktuubun fi lxikmati xikmooyinkii hore waxaa lagu qoray waxaa lagu qoray ina min alxayaa'i xishoodka waxaa ka mida waqaaran yacni deganaan wa ina min alxayaa'i xishoodka waxaa ka mida sakiinatan xasilooni marka ina min alxayaa'i markuu leey waxaa ka mid ah xasilooni iyo deganaan mintu maadaama ay tabciidiya tahay de warkiisa waxaa laga garanaa soo maha qaybo kalena inaynan sakiino iyo xasilooni aynan ahayn ayb maadaama sidaas looga garanayo ayaa faqaala lahu cimraanu cimraanu bnu xuseyn wuxuu ku yidhi uxadiduka can rasuuli illaahi sal ll ly slam nebigan kaaga sheekaynaya aniga wa tuxadidunii can suxufi can saxiifatika adigana warqadaadaas waxa ku qoran baad ii sheegaysa ayuu yani anigana hadal nebiga yidhi baan kuu sheegayaa adigana warqadda waxa kugu qoranaad ii sheegaysaa maxay tahay waxaas marka inuu canaanana ayaa laga yaabaa mar haddii nebigaa saa yidhi la yidhi xishoodkao dhan waa khayr oo wax aan khayr ahayn lama yimaado isaguna uu yidhi waxaa ka mid a saas iyo saas iyo saas xoogaa marka taasuu ka canaananayaa cimraan radia allaahu canhu ayb bacdi marka riwaayada muslim weliba waxay ku daraysaa aad buu cimraan u carooday annagaa marka waxaan nidhi ya abaa nujayd inahu mina inahu laa ba'sa bihi ninkan bushayr annaga u naga mid yahay nin fiican waaye inahu laa ba'sa bihi dhib male annagaa dejinayay leey ayb qurdubina si kale u tawjiihiyey shaarixa uu dhigay wa qaala alqurdubiyu macnaa kalaami bushayr ana min alxayaa'i maa yaxmilu saaxibahu cala alwaqaari bian yuwaqira gayrahu wayatawaqara huwa fii nafsihi wa minhu maa yaxmiluhu cala an yaskuna can kaiiri mima yataxaraku annaasu fiihi min alumuuri alatii laa taliiqu bidi lmuru'ati yani warkii bushayr si fiican u tawjiihiyey qurdubi walam yunkir cimraanu calayhi hada alqadra intaan cimraan kuma inkirin min xaysu macnaahu wa inama ankarahu calayhi min xaysu inahu saaqahu fii macridi man yucaaridu kalaama arasuuli bikalaami gayrihi taasuu ku mucaaraday marka ayb qala xadaثna axmed bnu yunus wahuwa alyarbuuciyu qala xadaثna cabdاlcaزiiz bnu abi salamata wa huwa daraawardiy qala xadaثna bnu shihaabi can saalimi can cabdillaahi bni cumar radia allahu canhuma qaala mara nabiyu salى اllahu alayh wasalam calى rajulin nebiga nin ayuu soo maray wahuwa yucaatibu akhaahu isagoo walaalkiis canaananayo fi lxayaa'i xishoodka ku canaananayo yaquulu wuxuu leeyahay inaka latastaxiyi adiga waa xishoonaysaa xataa kaanahu yaquulu waaba isagoo dhahayo qad adara bika waa ku dhibayba xishoodkan niyahow faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama nebigu wuxuu yidhi dachu iska daa fa ina alxayaa'a min aliimaan xishoodku iimaankuu ka mid yahaye ayb baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa lam tastaxi fasnac maa shita qaala xadaثna caliy bn اljacd qaala akbarana shucbatu can qataadata can mawla anasi qaala abu cabdillaahi ismhu cabdullaahi bnu abi cutbata ayaa leydhaha qaala samictu aba saciidin yaquul kana الnabiyu salى اllahu عalayhi waslama ashadda xayaaءa min alcadraa'i fi khidriha baabun idaa lam tastaxi fasnac maa shi'ta haddaadan xishoonaynin waxaad doonto samay waa amar oo marka tahdiid uu ku jiro haddaadan xishoonaynin waxaad doonto samay adaa arkaayo ama inuu yahay amar oo bimacna alkhabar aan ninkii aan ninkii xishood aan lahayn wax allaala waxuu doono u sameeyaa macno kalena waa sheegay imaamu nawowi oo uu ka sheegay qala xadaثna axmed bn yunus qala xadaثna zuhayru qala xadaثna mansuur can ribciy bni xiraashin qala abu qala xadaثna abu mascuud qaala nabiyu qaala qaala nabiyu sal ly slam ina mima adraka annaasu min kalaami اnubuwati اluulaa ida lam tastaxi fasnac maa shi'ta halkan marka qaala اnawawiyu fi larbaciin ayuu yidhi alamru fiihi lilibaaxa ay idaa aradta ficla shayin haddaad doonto inaad wax samayso fain kaana mima laa tastaxyi ida facaltahu min allahi walaa min annaasi fafcalhu wailaa falaa haddaad rabto inaad wax samayso shaygaas haddii uu yahay waxa aad ka xishoonayso alle iyo dadka haddaad samayso yacni shaygaa haddii uu yahay waxyaabo aadan alle iyo dadka uga xishoonaynin haddii aad lacalla samayso waa iska samayn kartaa way shaygaas yacni wixii aan keenaynin inaad alle iyo rasuul alle iyo ummadda uga xishooto wixii aadan ugaga xishoonaynin oo sidaasba xaalkoodu yihiin waa iska samayn kartaa laakiin wixii xishood keenaayo oo kugu bixinaayo ama adoo samaynayo haddii la arko war ninkan miyuusa alle ka xishoonaynin dadka miyaanu ka xishoonaynin wixii lagu dhahaayo ha samayna macnaha saas u toojiye hada aakhiruhu wabillahi towfiiq sal allah wslam calaa nabiyina mxamed